madaxweynaha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aan ismaqalno aan ismaqalno aan ismaqalno aan ismaqalno shirkakanu shirkakanu waa shir budullood nin nin budulloodka ena ma jiro mid mucaarada waa mudullood mid aan mucaarad ahayn waa mudullood kii shiiqa waa mudullood ninaan mudul lahayd ahayn meeshaan sooma gelin lin la dhihi karo hebel ma hadli karo amba hadal hadal la sii maayana ma jiro nin walba codow leeyahay nin walba ikhtiyaaru leeyahay ninba wuxuu rabou soo jeedinaya waa la dhegaysanayaa waa la maqlayaa waa loo sacbinayaa asagaa iskale wuxuu yahay asagaa iskale sidaas sidaasou shirku shirku noqonayaa shirku sidaasou guul ku gaari karaa oo keliya haddaan hebel hebel dhahna ma guulaysanaayo dhaafee fawdada ha la dhaafo marka asalaamu calaykum cali mahdi maxamed waa madaxweyne sharaf leh oo mataqaanaa ahlu sunna waljamaaca runtii u malaymahay meesha anoo kale in wahaabi iga adka ahay aniga weligay mawlacan waxaan u heestay mawlac ahlu sunno oo aniga kow aan ka ahay wahaabiguna ou laangaab ku yahay hadda marka waxaan ogaaday sideedaba wahaabigu walaxow soo dhoodhoobaahe ma tiro badna intaas haddaan uga baxo runtii horta aada iyo aaday u sharaf yihiin guddigii howlahan soo qabanqaabiyey si kastaba ha ahaadaanee wax walba hoosees ka jiraanee laakiin shirkan oo kale in la qabto waxay aheeday arrin muhiima oo beeshaanna muhiim u ah ummadda soomaaliyeedna muhiim u ah waana soo dhowayha aada iyo aadayna u mahadsan yihiin aniga shirkan mar horaan aqbalay mawlacaanaan ku aqbalay markii hore waa ka biyo diida laakiin broseeska uu soo mariyo awgiis inuu shir mudullood yahan u aqoonsado haddana weli waa u aqoonsanaa maxaa yeelay haddaan meesha tegey aan baqardajeex ku tege waa lay sabciyo dadkii xisbiga midnimada iyo dimuquraadiyadda ay ahaayeen dadkaa sabcaay sababta aan qof iyo cod u rabana saas u ah runtii beeshaanu waa gogasha soomaaliyeed waana beel nabad ku caan baxda mana ahan beel colaad shaqo ku leh waa beel isu soo dumidda ummadda soomaaliyeed een mataqaanaa ku caan baxday haddana annagu tiiyaan u naqaanaa waana ku difaacaynaa inay naqato waxay hiddo iyo dhaqan u laheed ha ahaatee annaga waxaan u baahannahay argagixisada inaan xureynaa loo baahan yahay shirkan inay argagixisada laga xureeyo annaga waxaan u naqaanaa argagixisada dhulkeenna haysata inay odayaashoodii inta joogaan ilmihiin ay xagga jiraan annaga argagixisadaas dhul naga haysa ma karto annagu haddaanan ku ilaalihay walaalayaalo nuuc kastood isugu jirtiin inaan ka xuraysanno oo aan gacmaha isqabsanno oo sharaf darrada iyo karaamada aan ab iyo isir u lahayn oo argagixisadu nagu samaysay aan deegaanadeenna ka xuraysanno ilaaha idinku dhaarshay raalli ma ka tihiin lacagta lagu xurayhaayo midda ugu badan aniga ha laygu qoro ninka xurayhaayana waxaa u hormooda saraakiishi waa fadhidaahe waa kaas gacma dulleex ku filan iyo iyo cabdulle ilaahaan idinku dhaarshee maalin walba in annaga naloo tu'iyo arg- argagixiso oo ay aan tegi weyno degaanadeeni ee maalin walba wax beena aan ka shaqayno ee aan fursad dhumino ee aan dan shaksi ka shaqayno ma taasaa annaga aad- aan aan aan qaado karna taas go-aanku ha naqdo waxaa soo hera doorashada doorashada wakhtigeediyay ku dhace madaxweyne farmaajona carabkiisa uu ku dhifta laakiin inay u dhiman tahay bilamaad moogta xasan sheekh inuu lix bilood ku darsada maad moogtihi sheekh shariif kambala akood hal sano inuu ku darsada maad moogtihi soomaalinimadu cadaaladay rabtaa ninkan hadday u dhammaato haddau farsamo la imaa waayo asigaa laga rabaa madaxweyne farmaajo anaa la taliya u ah doorashada inay wakhtigeeda ku qabsantaan ka shaqaynin laakiin dadkaan sugi karin oo fidna uun daawo u tahay aan annagu diidannahay ilaaha idinku dhaarshan fursaddiisa ha la siiyo hadda dhibaatada la geeyo inta laga waco meesha la yidhaahdo duusamareeb aa ra-iisul wasaarey saaxiibka ahaayeena inta leesku diraa la riday waatan hadda xukuumaddii aan annagu la shaqayhaynay waa waxaa ka mid ah islowga iyo iyo daalo shalaysaan ahayn maanta iyagu ma aha waa fidno laga shaqeeyey annaga waxaan rabnaa doorashada qofii coday naqe barlamaankaanaa meel mariya iyagaa meel mariya sharciga anigu waa haystaa dikareetadana madaxweyneha waa ku xidhan tahay soomaaliya ha noolaad ha israacdo ha midowdo cadowgeedu ha jabo argagixisada ilaahay ha bixiyo doorasho qof iyo coda oo ummadda soomaaliyeed gabadha soomaaliyeed ay u codaysana wakhtigeedii ay ku dhace aadaad u mahad